alxamdulilah nicmo ilaahay iyo qabow iyo barwaaqa laysaga jiraa kuleyl hadda laga carabimiyo insha allahu tacaala walaalayaal khudbadan sidaan wada maqlaynay waxay ku saabsanayd cashru lwal min shahri dilxija tobanka ugu horeeya ee bisha dilxija iyo waxyaalaha ku dhex dhacdhacay ama ay kusaa waxyaalaha ku saabsan ayay ka hadlaysay marka insha allahu tacaala waa dhowr qodob ayaan wax ka taataaban doonaa anoo aan insha allahu tacaala aan kusii dheeraan doonin marka ugu horeysa fadlu cashri dilxija tobankan beri ee bisha la yidhaahdo dilxija hadda aan bilowgeeda aan joogno tobanka beri oo ugu horeeya fadaaisha ku soo aroortay iyo waxyaalaha la yska rabo ayaan insha allahu tacaala ugu horumarin doonaa bishaan sidaan wada ognaha horta guud ahaan waxay ka mid tahay bilaha la yidhaahdo ashhurulxurum afarta biloodoo xurmada leh oo ashhurulxurumka la yidhaahdo ayay ka mid tahay guud ahaan haddana tobanka beri oo ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa afdalu ayaami sana sanadka dhan maalmahiisa afar tobankaas maalmood ayaa ugu fadli badan sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay inay aada u fadli badan tahayna waxaa ku tusinaya allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku dhaartay ilaahna wax bilaasha kuma dhaarto waalfajri walayaalin cashri uu leeya ilaahay layaala cashriga tobankaa habeen oo nebigu uuoo ilaahay uu ku dhaartay akaru jumhuuri lmufasiriin waxay ku fasireen in ay tahay tobanka beri ee bisha carafo ama dilxija ugu horeysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa wuxuu ku yidhi maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna axabu ila allahi min hadihi alayaam ma jiro maalmo ka fadli badan camalka saalixa ilaahay uu kaga jecel yahay tobanka maalmahan waxaa lagu jiray marka markuu nebigu sidaas leeyahay saanoo kale ah waxaa lagu dhex jiray tobanka hore ee bisha dilxija marka cabdullaahi bin cabaas oo xadiiska warinaya ayaa fasira maalmaha wuxuu yidhi yacni ayaam alcashri ayuu ula jeedaa tobanka beri ayuu ula jeedaa oo bisha carafo ugu horeysa asxaabtu marka arrintaas way qariibsadeen camal ayaga agtooda aada ugu weynaa oo ay isleeaen wax ka fadli badan ma jiro ay islahaayeen bay weydiiyeen oo waxay dhaheen walaljihaadu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo jihaadka xataa kama fadli badna miya rasuulku wuxuu yidhi walaa jihaadu fii sabiililah xataa jihaad ilaah jidkiisa lagu jihaado xitaa kama fadli badna ilaa hal qof buu ka soo reebay ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalih falam yarjic min dalika bishay ilaa qof rag iyo dumar wuxuu rabaa aadee maalkiisii iyo naftiisiiba jihaadka u aaday oo naf iyo maal midna aan la soo noqon maalkiisina uu ku baaba'ay naftiisina ay ku dhibatay qofkaas maahane cid kale oo darajadaas maalmahaas ka fadli badan camalka la samaynayo ma ay jirta ayuu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam xadiis kale marka oo cabdullaahi bin cumar uu warinayey imaamu axmed uu soo saaray wuxuu leeyay nabigu calayh isalaatu wasalaam maa min ayaamin acdama cinda allahi walaa axaba ilayhi acamalu fiihinna min hadihi min hadihi alayaami alcashr ma jiro maalmo ilaahay agtiisa kaga weyn oo ilaahay ilaahay uu ka jecel yahay camal la sameeyo tobankan beri ee fa akfiruu fiihinna maalmahaas waxaa badisaan min atahliil tahliilka badiya laa ilaaha ila allah laa ilaha ila allahda badiya wtakbiir takbiirta badiya allahu akbar allahu akbar wtaxmiid xamdiga badiya alxamdu lilah alxamdu lilah subxaan allah wabixamdi badiya ayuu nabiga nabigu calayhi salaatu wasalaam marka maalmaha waa maalmaha aadka ah kuu fadli badan ninka la yidhaahdo abu cuhmaan annaadi shiikha la dhihi jiray wuxuu yidhi kaanuu wuxuu la jeedaayo salafu saalix dadka wan wanaagsan waxay ahaayeen yucadimuuna alaata casharaat saddex tobnaad ayay weynayn jireen dadkii hore salafu saalix ahaa saddex tobnaad oo saddex bilood ku kala jira ayay weynayn jireen saddexda tobnaad maxay yihiin alcashru alakhiir min ramadaan tobanka beriya bisha ramadaan ugu dambaysa iyo alcashru lwal min shahri dilxija tobanka beri ee bisha dilxija ugu horeysa oo tobanka hadda aan ku dhex jirno iyo alcashru lwal min shahri muxaram tobanka beri ee bisha muxaram ugu horeysa oo cashuura ay ku jirto waa bishan bisha ku xigta saddexdaas tobnaad ayay salafu saalixu weyneyn jireen buy adigana maxaa lagaa rabaa inaad weynaysid maxaa maalmahan marka ka dhigay afdal ayaami sana maalmaha sanadkao dhan maalmaha ugu fadli badan maxaa ka dhigay sanadkao dhan maalmaha maalinta maalmaha ugu fadli badan maxaa ka dhigay sida allah subxaanahu wa tacaala wuxuu aa naxariis badan yahay wuxuu noo galay waxyaalo badan oo naxariisyaala ayuu noo galay waxaa ka mid ah ummadihii hore waa naga cibri badnaayeen wakti dheer bay lahaayeen maadaama annaga aan ummaddeena cimrigeennu uu gaaban yahay ou yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam acmaaru ummatii maa bayna sitiin wa sabciin waqalla man yujaawisuhum ummaddeeda cimrigoodu lixdan iyo toddobaatan inta udhaxaysa weeye wax dhaafaana waa yaryihiin maadaama nabigu uu sidaas yidhi ayaa waxaana la siiyey hal habeen oo ka khayr badan kun bilood si aan ugu gaarno dadkii cimriga badan lahaa amaasha ay samayn lahaayeen sidoo kale bishaan dulxija oo carafa aan ku jirno waa bisha wufuudda ilaahay ay baxaan xaj xajka la dawaafayo oo acmaasha xajka ay socoto waayo maadaama dadkaas ay baxeen oo hantidoodii ay u saamaxday inay beytka ilaahay tagaan oo xajka ay soo gutaan oo khayrkaa faraha badan ay soo sameeyaan dadkii aan awood u helin ee aan awoodina guryahoodii jooga ayaga ma cidlaa la dhigaya maya ilaahay wuxuu siiyey maalmahaas ayaa waxaa la yidhi acmaasha aad samaysaan waa ka fadli badan yihiin maalmaha kale hadday salaad noqoto hadday sadaqo noqoto hadday adkaar iyo tasbiix noqoto hadday qur-aan akhris noqoto waa ka fadli badan yihiin ee labalaab medeeda kale waxay kulansadeen tobankan beri camal ummahaatu daacaat daacooyinkao dhan hooyooyinkood bay kulansadeen wax aan maalmaha kale ama bilaha kale aysu kulansan bay kulansadeen salaadii soomkii sadaqadii xajkii daacaadki intiisi kaloo dhan maalmaha kale laakiin sanadka bilaha kalea ma lahan sadaqada iyo salaada iyo soonka iyo kuwaas waa la wadaagaan laakiin xajku maalmahan uu gaar ku yahay saasay marka waxay ku noqotay afdalu ayaami sana maalmaha sanadka maalmihii ugu fadli badnaa marka tobankaas beri guud ahaan waa tobanka aada u fadli badan acmaasha la samaynayo ee waa daacaadkao dhan salaadii sadaqadii qur-aan akhriskii khayraadkii adkaartii iska daldal camal kastoo aad samaysid waa ka fadli badan yahay camalkii bishii hore aad samaynaysid tobankan beri markay dhammaato maalinta ciidda la tukado maalinta koob iyo tobnaad camalka aad samaynaysid waxaa ka fadli badan maalinta camalka aad samaynaysaa ka fadli badan waxa aadka loo sunneeyo oo aadka u fadliga badan waxaa ka mid a maalmahan soomka sagaalkaas beri oo bisha ugu horeysa inaad iska soom waxba kaa dhiimayse waxaad aada u fadli badan waa de soomkuna dee acmaasha acmaasha ugu fadli badan waa haddaadan sagaalkaa beri wada soomi karin oo nafta aadan xakamayn karin oo ay kaa xoog badan tahay maalinta carafa ku dadaal maalinta sagaalaad ku dadaal maalintaas ee kaa fakan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min yowmin akara min an yuctiqa allaahu fiihi cabdan min annaari min yowmi alcarafa ma jirto maalin ilaahay addoommada uu ka xoreyn badan yahay maalinta carafo waa maalinta ummadda ugu badan la xoreeyo naarta laga xoreeyo ummadda ugu badan maalinta naarta laga xoreeyo maalintaas soomkeeda nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa la weydiiyey xadiidkii qitaadka uu warinayey wuxuu warinayey su'ila rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam can sawmi yowmi carafa rasuulka waxaa la weydiiyey maalinta carfo soomkeeda wuxuu ku jawaabay yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya halkaas maalin waxaa lagugu dhaafaa sanadkii aad soo dhaaftay iyo sanadka soo socda wixii dunuub oo saqaa'ir oo kaa dhici lahaa ayaa lagugu dhaafaa ayuu nabi cala salatu wasalaam waa faa'iido weyn marka cibaadada suuq bay leedahay cibaadada suuqeeda aan ka faa'iidaysan ilahay ana garansiiye maalintaas keliya camalka aad samaysay waxaa lagugu dhaafaa laba sano sanadkii hore iyo sanadkii soo socda dunuubtii saqaa'irta kaa dhici lahayd ayaa halkaa maalin lagugu dhaafaa marka haddaadan sagaalka beri wada soomi karin halkaa maalin ku dadaal oo soonka iyo sadaqada iyo sadaqada iyo quraan akhriskaiyo khayrka badi maalintaas waa xajka arkaantiisa rugniga ugu weyn waaye alxaju carafa ayuu nabigu cala salatu wasalaam xajka waa carafa waa maalintaas dee halkaa la taagan yahayo marka dadka xujaydaa maalintaa looga sunneeyo inay soomaan oo maxaa yeelay acmaal badan iyo shaqo badan baa laga rabaa acmaasha inu daciifayaan waxaa loo sunneeya waa dadka aan xajka aadin ay jooga ayaa loo sunneeya marka maalintaasna waa maalinta aadiga aadka u fadli badan insha allahu tacala waxaan u malaynayaa waxay ku aadan tahay jimcaha jimcihiisa kale aanu ka faa'iidaysanno ha iloobiya sakaatiga maalintaas haddaanan ku wada sagaalka bari aan wada soomayn waxaan rabaa qodobka ku xigo aan raba inaan ka hadla waxaa weeye waxaa lagu yidhi maalintii carafo soon tusaalaha soonkooda wuxuu ku soo aaday jamco sida addatamba ay ku aadan tahay jamcu ku soo aaday sida sharcigu qorayana waxaa waaye maalinka jumcada in aan cibaado lagu gaariyeelin soon inaan lagu gaariyeelin ma banaano inaan maalinka jumcada keligeed soontid adoo waxa ka horeeya waxa ka dambeeya midna aan la xiriirinay habeenkeedana inaan cibaado gaara ku gaariyeeshid sharcigu wuu noo diiday haddaba maalintaa waxaa la yidhi gooma carafa soon laba sanaa lagugu dhaafayaayo jamcana ku soo aado maalintii ka soo horeysana ma soo soomin birrina waaba ciidoo lama soomi karo saan yeela ma iska dhaafaa mise waa sooma waad soomaysaa ruhaa cidlaa iyo war cidlaa iyo cibaado la-aanyaa lagu dhigi waa soomaysaa soomka la diidayo maalinta jimcada in lagu gaar yeelo waa soom aan sabab lahayn waay laba qof waa soomi karaa laba ayaa lagu soomi karaa maalinka jimcada waa mide qofkaanu wuxuu lahaa soom caado u lah wuu soo soomi jiri maalintii caadada u ahayd inuu soomo ayaa waxaa ku soo aaday maalin jumca ay ku soo aaday waad soomaysaa waad soomaysaa waxaa la mid ah soon sababna buu ku soo aaday sida yowmu carafa sida yowmu cashuuraa soon sabablu ku soo aaday oo dhexdaasa waxaan maqlay sanadka hore ahayd baan u malaynaya ma biri jamcada cashuuray ku soo aadayoo yaan la soomine sabtida ha la soomo ruuxaas diin maaha yaa laga waayo maalinta haddii sabab ay leedahay cibaadada ay sabab ay leedahay maalintaas soonku uu sabab leeyahay sababtaasaa ku soomaysaa waa nahyigii oo ahaa maalinta jimcada iyo cibaado lagu gaaryeeli lahay kanaa ka xoog badanayoo kaasi daaqaduu ka baxaya marka baarakum allahu fiikum cibaadada iyo acmaasha allah naga aqbalo aanu dadaalno maalmahana aan ka faa'iidaysanno haddaanan soonkii iyo cibaadadii waaweynaan leelaan karin cibaadada leedaha qur-aanka markaa jaanisheenta aqri adkaartii iyo tasbiixda iyo sadaqada iska war insha allahu tacaala kugashiwaa maanta aad sadaqaysatid waa ka fadli badanya maalin kale marka insha allahu tacaala naftayda iyo naftiina waxaan u dardaarmaya allah subxaana wa tacala xafidadiisa kuwa insha allahu tacala ilahay cibaadadiisa ku dadaala oo ku kaalmays isku kaalmaysan allah naga dhigo aquulu maa tasmacuuna asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu